wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa ku waramaya in maamulka la magacbaxay jubbaland oo guud ahaanba jaray isgaarsiinta ka shaqaynaysay raaskambooni ee gobolkaasi maamulkan fadhiidka ah ee uu fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ayaa sheegay inay isgaarsiinta u jireen arrimo khilaafaad ah oo ay ugu horeyso ciidamada uu dhowaan halkaasi geeyey madaxa dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud mar wax laga weydiiyey maamulka jubbaland isgaarsiinta uu jaray ayaa waxa uu ku jawaabay in ay ka wadaan badbaadin shacab iyo in ay ka hortagaan khataro amni ah oo bulshada halkaasi degan dhib u keeni kara bulshada ku dhaqan deegaanada uu maamulkan ka jaray isgaarsiinta ayaa hadda haysanin isgaarsiin markii la weydiiyeyna ugu jawaabay waxaan ku sugaynaa amniga saacada ka hor ayay ahayd in ciidamo badan oo ka tirsan maamulka jubbaland ay iyagoo dooman wata ka goosteen xeebta magaalada kismaayo ayna isku dhiibeen ciidamo oo halkaasi geeyey madaxa dowladda federaalk khilaafaadka u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa marbamarka ka dambeysa cirka isku sii shareeraysa iyadoona gaartay heer la xanibo bulshada masaakiinta ah ee ku nool deegaanada uu ka taliyo maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa shan iyo toban cisho u qabtay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan magaalada raaskambooni ayaa hadda u muuqanaya in ay ka go-an tahay in uu dagaal adag la galo ciidamada dowladda federaalk